waa gudoomiyihii gobolka cabdilatiif muuse nuursanyare waxaan salaamayaa dhammaan qurba joogta gobolka mudug waxaan isla joognaa hadda oo aan wada fadhinaa kiliibkan aan duubayo isaguna codkiisa aad maqli doontaan taliya muumin taliya muumin runtii waa nin aad iyo aad u qiimo badan oo geesi ah daacadna ka in wax qabsoomaan gobolkana hadda inta isbedel badan baa ka muuqday annagana hadda istaraatijiya weyn baanu ka leenahay inaanu muddo yar ku nadiifino waxaan wada shaqayntii aan lahayn gudiyada muhiimka ah oo guddiga marjaca guddiga dhaqaalaha guddiga wacyigelinta iyo guddiga isku xirka dhammaantiin waxa weye hawshii aanu ku ballansanayn annaga xaggayaga waa naga soo dhammaystirantay baahideedii waa idiin soo gudbinay dowladdu hadda baahida aan qabno waxaan isleenahay wax hadda dowladdu bixisaa kuma filla waxyaalaha aan rabnay in nalaga saacido dhan waan horaan idinku soo gudbinay wada shaqaynta aan gudiyadaa lahaynoo muddada dheer aan hadda aan golayaasha ku wada jiray oo ka wada doodaynayna waxaan isla garanay ugu dambeyn oo aanu isla garanay waxay ahayd in dhaqaalihii aada ugu tala gasheen inaad ku bixisaan gobolka inay bisha sideedaad shan iyo tobankeeda ay ugu ugu horeyn ay u bilaabato noo bilaabato dadkii nala shaqayn lahaa oo dhaqaalaha nagala shaqayn lahaa qaar ka mida ma ma soo bandhigi karno duruufaha amni oo jira dartood waxaa hadda un qaawan oo bannaanka u taagan in hawsha iyagu maaragtay ay ka dhex muuqdaan waa aniga iyo taliyaha qaybta booliiska muumin oo runtii ah nin aan inta badan ba anigu hawsha inaan iska xijo aan raba hadde amni baa bahasha laga shaqeynaya ugu muhiimsan amnigana waxaan rabaa inaan inuu isagu noogu noqdo lafdhabar waana nin lafdhabar noogu ah hadeerba gobolka amniga ka jira intii hadda aan wada shaqeynayna wax badan baan isla qabanay waxaas waxaasoo dhan waxa weeye waxaa ahayn oo hoos tagaan dhammaantood markaan xaqada idiin sheegno nimankan argagixisada ah oo xarumana waa ku leeyihiin oona hadda ognahay marka aad iyo aad baan idinku mahad celinaa wada shaqayntiinii muddada aynu wada shaqaynaynay iyo wixii aan isla soo qabanay waa idinkaga mahad celinaynaa haddana waxaa la joogaa oo guddiyadii dhisnaa ay waxa ay kasoo shaqeynay anagoo aan kasoo wada shaqaynay waxaa la joogaa xilligii la bilaabi lahaa hawshii aad ku kaalmeynayseen gobolka mudug waxaan rabaa inuu kelimadiisa raaciyo taliya mumin mumin haye waa salaamayaa guddiga horumarinta iyo amniga gobolka mudug bacdal salaam guddoomiyaha muddaanu iyo guddiga farsamooyinka oo kala duwan ka wada shaqeynayna arrintan waxaa moodaa xoogaa in uu dibdhac ku yimid arrintii xaggiinna annaga dhinaceena waa u diyaar garownay dalkuna woo idiin baahan yahay maadaama aanu aragnay dowladda laftigeedu inaysan ku filayn arrintii baahida taagan in la kaalmeeyana idinka laftigiinnu aad soo garateen waxaan rabnaa wixii aad taakulaha ugu talagasheen wixii lagu qaban lahaa waanu diyaarinay inaad bixisaan aydinna ka welwelin hawshaasna la fuliyo gacan ammaanana ay geli doonto oo sidii loogu talagalo wax loogu qaban doono waxaan kaloo rabnaa inaan idiin sheegno gobolka keliya shaqooyinka la qabtay waxaa kasii muhiimsanaa qorshayaasha aanu degsannay oo ujeedooyinka fog ah oo gobolka oo dhan wax looga qabanayo markaa fiirisid culeysyada ugu badan oo gobolka ka jiraa waxaa ka mid ah ciidanka daraawiishta in la xireeyo la tababaro oo laisku awooday inay muhiim tahay oo amniga qayb ka qaadanayso waxaa ka mid ah arrinta deegaameynta cusub al-shabaabna aysan ka marayn waxaa ka mid ah in la sameeyo barnaamijkan aad tirahdeen inaad naga taakulaynaysaan oo ahayd dharcad ama dad sirdoon oo hubaysan oo dowladdana aanu qaybtood hubka ka qaadno qaybna ay tahy dad xuuraan ah oo dadweynaha ku dhex jira si ay arrinta tan al-shabaabka ay uga hortagto waxaa ka mid ah inaanu ka hirgelinno sharciyadan baarlamaanku ansixiyeen oo dugsiyada qur-aanka iyo waxbarashada manaahijta waxbarashada saameynaysa tusaale gobolka waxaa magaalada aada ugu badan in ayba ka dhex furan yihiin waxyaalihii dacwada ahaa oo al-shabaabka ay manhajkooda qaadanaysay oo iskuulle ku leeyihiin oo shifooyin ku leeyihiin inaynu fulino sharciga baarlamaanka dhowaan laga ansixiyey oo wasaaradda cadaaladdu ay garwadaan ka tahay sidoo kale inaanu xafiisyadii wasaaradaha oo sida gobolada kale ay gobolka mudug ka hirgalaan iyada laftigeeda waa qorsho kaloo socdata kullina waxay isugu imaanayaan hoos tegayaan guddoomiyaha gobolka waxaasoo dhan waa laamo ka baxa anigu gaar ahaan waxaan ugu xilsaaranahay isaga amniga insha allahu tacaala waxaanu rajaynaynaa haddaanu taa kula fiicelno idinkiiyo dowladaba inaanu arrimaha ku guulaysan doono waana naga go-an tahay welwel la-aan iyo baqdin la-aan dadka anugu magacooda qarqarinayay waxaas ma jeclayn laakiin dee marra duruufta ka weynaan mayno laakiin ninkii raba inuu gobolkiisa wax ku bixiyo waa arrintaas waa arrin muhiima wey waana idin salaamayaa mar koowaad iyo mar labaadba bismillahi raxmaan aad baa umahadsan tihiin saasaa inoo ballana waxaan rajaynaynaa in aad wixii aan ku ballannay ay dhowaan idinka soo wareegaan annagana waxaan idiin ballan qaadaynaa sidai aad ugu talagasheen inay u baxaan oo ay insha allahu hagaagaan meesha aad ugu talagasheen ay ku baxaan